بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله كتاب النكاح وما يتعلق به من الاحكام والقضايا wuxuu kitaabu yahay annikaax wamaa yatacallaqu bihi ay binnikaax wixii nikaaxa ku tacalluqa min alaxkaami oo axkaama walqadaaya iyo qadaayooyin ah wixii axkaam ah iyo aqdiyo ah oo ku tacalluqa nikaaxa ayuu kitaabu yahay annikaaxu fi luga waa alcaqd nikaaxa xagga luqada waxaa la yihahda alcaqdu lafdu nikaax fi kitaabi اllahi caza wajal dhammaantii wuxuu ku yimid bimacna alcaqd markii hal mowdic laga reebo min kitaab illaah halkaa mowdicna waxaa waaye fain طallaqahaa falaa taxilu lahu min bacd xataa tankixa zawjan hayra xataa tankixa zawjan hayra nikaaxa aayadan lagu sheegay caqdi ma laakiin mawaadicda kaleo dhan annikaax waa bimacna alcaqd fi kitaab illaah macnaa waa asalkii luqada waa bimacna alcaqd aayaddaas xataa tankixa zawjan hayra nikaaxa waxaa loola jeedaa bimacna alwaطi waa galmo waay lagama wado caqdi caqdiga waxaa loola jeedaa waa meherka in lagu meheriyo waxay soomaalidu meherin yidhaahdaan caqdiga waa midkaa amaa waطiga waa galmada xataa tankixa zawjan hayra macnaha waxaa loola jeedaa ninka haddii xaaskiisa uu furo dalqadii ugu dambaydana ay tahay waxay noqonaysaa baa-ina uma bannaan inuu guursado ilaa nin kale uu soo galmoodo ma aha inuu soo mehersado waa inuu usoo galmoodo maxaa yeele hadduu inta meheriyo asagon u galmoonin uu furo ninka hore muu noqonaysaa ninka hore u noqon mayso xadiidi rifaaca u daliila qisadii rifaaca nebigu hadlayay calayh isalaatu wasalaam rifaaca xaaskiisuu furay markaase kadib waxay guursatay cabduraxmaan ibnu zabiir waa bifatxi za zubayr ma aha cabdiraxmaan ibnu zabiir markay guursatay waxay tihi yaa rasuula allah inamaa macahu midlu hudbati thawbeyt yacni ninkaa nin wax mataraa waayo bay leedahay oo waxay tidhaahday waxa maciise ah uun maradan darafkeedoo kala waayo raganimo ma jirtay leedahay nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhahda laa aturiidiina an tarjicii ilaa rifaaca damaca rifaaca kaaga jira miyaa buyi rifaacaad rabtaa inaa u noqoto laa xataa taduuqii cusaylatahu wayaduuqa cusaylataki cusayla waa taskhiiru casal wuxuuna nebigu markaa ka kinayoonayaa galmadii waay macnaa ilaa aad isku galmootaan u noqon maysid buu yidhi rifaaca xadiidkan xadiidkan aayaduu fasiraya xataa tankixa zawjan hayra in nikaaxaasi laga wado oo wai iyo jimaac xadiidkaa fasiraya mowdicaasi markii laga reebo lafdu nikaax fi kitaab اllaahi caza wajal waa bimacna alcaqd idaa nakaxtum muؤminaat uma طallaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhuna idaa nakaxtum macneheedu waa maxay waa caqdigii waa haddaad mehersataan waa galmo ma aha nikaaxa marka asalku waa caqdiga waطiguna waa ku yimaadaa qur'aankana mowdicaas keliya uga yimi inta kale waa bimacna alcaqd nikaaxa marka waa mashruuc fi kitaab illaah wa fi sunnati الnabiy salى اllahu عalيه wasalam wa biijmaaci اlmuslimiin muslimiintuna waa isku waafaqsan yihin inuu nikaaxu mashruuc yahay mawaajiba mase waa sunna waxay yidhahdeen culimmadu way kala duwan tahay kala duwanaanshaha ashkhaasta darteed nikaaxa xukunkiisu waa xukun mutanawic ah bitanawuci alashkhaas ashkhaastaa kan noocyo kale ah qof waxaa laga yaabaa fii xaqihi inuu nikaaxu waajib yahay qofna waxaa laga yaabaa fii xaqihi inuu nikaaxu mustaxab yahay qofna waxaa laga yaabaa fii xaqihi inuu nikaaxu makruuh yahay aysan ahaynba inuu guursado qof waa ku waajib waxayna yidhaha culamadu qofku ku waajibka yahay waa qofka naftiisa fidnada uga baqaaya awoodi karana inuu guursado awood ahaan waa awoodaa inuu guursado naftiisana wuxuu uga baqayaa fitna fitna uga baqayaa macneheed waa inuu macsiyo iyo zino ku dhaco uga baqaya waxaa waajiba soomaha naftiisa inuu ka badbaadiyo xumaantaas hadduu awooddeedii leeyahay waa inuu guursado marka laakiin asalku waa inay tahay mustaxab asalku waa mustaxab waa sunna sharciguna waa booriyey nikaaxa iyo guurka rasuulka calayh الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi ya macshara shabaab man istaطaaca minkum اlbaa'ata falyatazawaj waman lam yastaطic facalayhi bالsawmi fainahu lahu wija istiaacu ku xidho laakiin man istaطaaca minkum اlbaa'a albaa'a fuqahada qaar waxay ku fasireen aljimaac qofkii galmo awooda qaarna waxay yidhaahdeen waa alistiطaaca cala nafaqa nafaqadii waa inuu awoodi karo culamada qaarna waxay yidhahdeen labadaba baa'aday soo gelayaan labadaba waa iskula jiraan inuu cishrada awoodo iyo la dhaqanka reerkiisa iyo nafaqadii waajibka ku ahayd inuu bixin karo ama reerkiisa uu masruufi karo awooddeeda uu leeyahay labadaasi qofkii awooda wuxuu leeyahay nebig alay slat slam falyatazawaj ha guursado qofkaan awoodin facalayhi bisawm facalayhi bisawm waxay tusinaysaa baa'ada la sheegay inaysan ka marnayn ama ay tahay ama ay ku jirtaba alqudra cala aljimaac maxaa yeelay haddii uu qofka awooddaasi lahayn facalayhi bisawm ba lama dheheen soomkuna wuxuu u yahay wijaa yacni shahwada ayuu qofka ka jebinaya marka nikaaxa ama guurka waa muraqab fi sharci sharciga waa tarkiibiyey waa la booriyey sharcan adilo fara badan oo ku soo aroortay nikaaxa fawaa'id badan uu leeyahay culamada qaarna waxay yidhahdeen maba la koobi karo masaalixda iyo fawaa'idda ku jirta laakiin waxyaabahay sheegeen oo kuwa ugu muhiimsana waxaa ka mid ah takiiru اlumma almuxamadiya takiiru اlummati almuxamadiya ummadda nebi moxamed in la badiyo calayhi الsalaatu wasalaam waa maqsuud sharciya waa badnaanshahaasina ku imaamayso ilaa binikaax macal ummaddu waxay ku badan kartaa waa in guurkoodu badan yahay ama ay guursadaan rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam arrintaa asoo boorinaya wuxuu yidhahda tزawaju اlwaluud اlwaduud fainii mukaahiru bikum اlumama ywma اlqiyaama waxaad guursataan buu yidhi alwaduud alwaluud alwaduud bimacnaa waa kahiiraة ludi waa mid jacayl badan oo ninkeeda aada u jecel oo dhalid badan maxaa lagu ogaanayaa dhalma badnaanshaheeda ila intuusan guursan ka hor wax ma dhaline waxay yidhahdeen culamada waxaa lagu ogaanayaa dumarka ayada la midka ah ee qaraabadeeda ah hooyadeed gabdhaha la dhashay wixii la mid ah astaamaha iyo calaamaadka lagu ogaaday ka mid tahay inta badan waa israacaan jaanibkaas muxuu arrinkaa u amray nebiga alay slat slaam waa cileeyey oo wuxuu yidhi fainii mukaahirun bikum اlumama yowma alqiyaama maalinta qiyaama ummaddiisa tiradeeda nebigu waa ku faanaya calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku faana wey kasrada iyo badnaanshaha ummaddiisa marka ummadda in la badiyo waa maqsuud sharciya waxayna ku imaanaysaa binikaax waxaa ka mida fawaa'idda uu leeyahay xifdu اlfarji min الzina wاlfawaaxish in qofka uu farjigiisa xafido ou ka ilaaliyo zine iyo waxyaabihii ilaahay ka xarimay subxaanaه wa tacaala xifdigaasina wuxuu ku imaanaya uu qofku ku dhowrsanaya waa binikaax fawaa'idda nikaxay ka mid taha walidaalika nebigu sala اllahu alay slam wuxuu yidhaahday haddii axadkiin uu arko qof dumar ahee cajab gelisa falyarjic ilaa ahlihi reerkiisa ha u noqdo hadduu arko macnaa ishiisa ay ku dhacdo oo qalbigiisa shaydaan wax ku tuuro reerkiisa ha u noqdo reerkiisa ha u noqdo macnaha waxaa laga wadaa ayaduu ku dhowrsanaya oo wuxuu uga dhowrsanayaa xumaanta shaydaanka qalbigiisa uu ku soo tuuray waa faa'iido labaad oo aad iyo aad muhiim u ah waxaa kaloo ka mida bay yidhahdeen culammadu xifdu sixa ilaalinta caafimaadkana waa ku jirtaa bay yidhahdeen waxayna ku cileeyeen qofka hadduusan reer lahayn ixtiqaanka ama biyaha manida bixid la'aantooda waxay yidhaahdeen jismiga marad iyo cudurray ku tahay inuu muxaram ku bixiyona waa laga xarimay waa inuu marka xalaal ku bixiyo xalaashaasina waxay ku imaanaysaa binikaax ayadana waxay yidhahdeen waa faa'iido dhanka caafimaadka ee guurka ku jirta waxaa ka mid ah alraxma waalmawadda bayna الزawji wa zawjatihi oo allah subxaanaه wa tacaala aayaadkiisa ka mid a wa min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaaja litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawaddaةa waraxma mawadada iyo raxmada bayna الrajuli wa zawjatihi imaanaysa ayadana faa'iido waayo min fawaa'id الnikaax maxaa yeele haduusan nikaax jiri lahayn ma imaateen waxaa ka mid ah qofka qaraabadiisa iyo dadka ehelada la ah inay bataan waxayna ku badnaanayaan waa binnika dadna waa dadku ka dhashay oo nasabkiisa iyo qaraabadiisa ah dadna wuxuu qaraabo kula noqonayaa bilmusaahara musaaharaduna goormay imaanaysaa waxay ku imaanaysaa waa binnikaax nikaaxay ku imaanaysaa iyo guurka fawaa'idda nikaaxa iyo guurka ayay ka mid tahay waxaa ka mid ah fawaa'idda uu guurku leeyahay takwiinu اlusra اlmuslima in la kawino oo la aasaaso usro muslimad ah qoys muslima qoyskaasi muslimkaa wuxuu saldhig u yahay macnaha waa saldhig ka mid ah saldhigyada muslimiinta iyo meelaha khayrka uu ka soo baxay daacada ilahay isku kaashanayaan islaamnimada isku kaashanayaan nasliga iyo faraca ayaga ka yimaadana waxay ku barbaarinayaa diinka waa hadday usro wanaagsan yihiin waxay ka mid tahay fawaa'idda nikaaxa fawaa'idda nikaaxa waxaa ka mid ah miduu nebigu sheegay sala اlla alay slam xadiidkii yaa macshar shabaab wuxuu yidhi fainahu agadu lilbasar markuu nikaaxa ka hadlayay fainahu agadu lilbasar fawaa'iddiisa marka waxaa ka mid ah qofka inuu ka faaiidanayo ka faa'iidaysanayo gadu lbasar araggiisa inuu laabo ou ka laabo can ilmuxaramaat waxay ku imaanaysaa binnikaax sababtuna waxaa waaye bay yidhahan culimmadu qofka haddii uu guursado shahwadii ku kallifaysay in badan inuu maaragtay waxyaaba muxaramaada isha la raaco way ka jabaysaa taasna waxay keenaysaa inuu qanaaco helo qanaacadaasina waxay sababaysaa qadulbasar inuu araggiisa laabo arag in la laabana waa la is amray soo maa fa innahu aqadu lilbasar wa axsanu lilfarji axsan lilfajri waa lilfarji maxaa laga wadaa bimacnaa waa mid adeersa soo sheegno waa xifdu lfuruujda waa in furuujta la xifdiyo fawaa'idda nikaaxay ka mid tahay nikaaxu markaa wuxuu leeyahay fawaa'id aad iyo aad u fara badan oo intaan sheegnay iyo kayrkoodba leh allah subxaanaه wa tacaala markuu ummaddiisa wax u sharciyeynayo caddoommadiisa markuu wax u sharciyeynayo wuxuu ugu sharciyeynaya waa lixikma wuxuuna ugu sharciyeynayaa waa maslaxo weyn inay addoommada ugu jirto fawaa'idda nikaaxa waxaa ka mida oo kuwa ugu muhiimsan ka mida xifdu اlansaab ansaabta in la xifdiyo maxaa laga wadaa xifdu اlansaab waxaa loola jeedaa haddii labada qof ay isguursadaan cunugii ay isku dhalaan ama ilmaha dhexdooda ka dhasha nasabkiisu waa macruuf soo ma aabbihiisu u nasab sheeganaya meeshuu ka soo jeeday iyo cidduu ka soo jeeda waa la yaqaan laakiin haddii uu sameeyo galmaan nikaax ahayn oo zina ah ma la yaqaana waladu zinaa meeshuu ka soo jeedo lama yaqaano waa qof aan aabba lahayn waa qof aan nasab lahayn diinta islaamkuna aaday ugu dadaashaa xifdu lansaab in ansaabta la xifdiyo la dhowro la ilaaliyo walidaalika dumarka markii la furo ama ninka uu xaaskiisa furo waxaa mashruuca soomaa inay ciddo tirsato ciddadaas ay tirsanaysa xikmo weynaa ku jirta waxaa la rabaa in lagu beri yeelo raximkeeda inaysan ilmo ku jirin maxaa yeele hadduu hadda nin furo nin kala guursado waxaa laga yaabaa beer nin kale leeyahay inuu ninkaani asigana wax ku darsado meeshaasina waxaa ka imaanaya khaltul ansaab ansaabtaa isku darsoomaya nasabyadaa isu dhexgalaya cunugan ma kii horaa dhalay mase kii dambaa dhalay lama yaqaan waxay ka mid tahay marka ilaalinta ansaabta la ilaalinayo in ciddo loo sameeyo fawaaiddeeda ka mid taha waa noo imaanta fi kitaabi alaaq intaa keliya ma aha fawaa'idda ciddadu ay leedahay fawaa'id kale a jirta oo ay ka mid tahay in lasoo noqdo haddii ciddadu rajciyo tahay qofka intii caradii ka go-aysa in fursad loo siiyo laakiin fawaaiddeeda kuwa ugu muhiimsan waxaa ka mid ah xifdu اlansaab ansaabta in la ilaaliyo oo la dhowro ansaabtuna waxay ku dhowrmi karaan nikaaxa sharciga ayay ku dhowrmi karaan oo lagu ilaalin karaa oo cunuga aabihiis la yaqaano aabihiisna waxaa lagu aqoon karaa in gabadha cunugaa dhashay uu ku guursado nikaax saxiixa oo marka ay reerkiisa tahay waxay ilmo u dhasha markaa asay unas- asay u nasab sheeganaya waa carruurtiisa sidaasaana xifdigu ku nasabku ku ilaashamaya oo waxaa looga ilaalinayaa in wax isku dara meeshaasi ay ka yimaadaan ama la gara waayo carruurta dhalanaysa nasabkooda qaala annikaaxu mustaxabun nikaaxu waa mustaxab buu yidhi liman yaxtaaju ilayhi qofkii u baahan waxay mustaxab u tahay liman yaxtaaju qofkii u baahan ilayhi ay ila nikaax oo bacdu alaxyaan waajibay noqonaysaa haddii baahidaasu ay tahay mid qofka uu naftiisa fidno uga baqayo ama ay khatar tahaba inuu muxaramaad ku dhaco wayajuusu waxaa u bannaan buu yidhi lilxuri ninka hortaa waxaa u bannaan an yajmaca inuu jamciyo bayna arbaci xaraa'ir afar xora inuu jamciyo afar dumaroo xora inuu jamciya u bannaan walilcabdi addoonkana waxaa u bannaan buu yidhi bayt- bayna tnatayni ninka addoonkaana laba inuu jamciyaa u bannaan laba addoomaad ah inuu jamciyo ayaa u bannaan ka badan uma bannaano ninka waxaa u bannaan inuu jamciyo bayna arbaci xaraa'ir afar xora inuu jamciyaa u bannaan inuu jamciyo bicaqdin uu ku jamciyo oo afar xaas uu yeesho waa u bannaan tahay waxaan u deliila qowl اllahi caza wajal fankixuu maa taaba lakum min الnisaaءi matnaa waثulaaثa warubaaca fankixuu maa taaba lakum min الnisaa guursada wixii idiin wanaagsan oo dumarka ka mid a ood jeclaysataan markaa inaad guursataan matnaa laba labo wa hulaaثa iyo saddex wa rubaaca iyo afar culamada qaara waxay yidhaahdeen allah subxaana wa tacaala waaxida kamuusan bilaabine matnaa buu ka bilaabay aawa middi koowaad kow waa laga booday yidhaahde sababtu waa maxay bacdu ahli اlcilmi waxay yidhahdeen ka shaykh اlislaam ibnu taymiya alaslu fi zawaaj waxaa waaye buu yidhahde itnaan in laga bilaababa yacni guurka laba laba waayo guurka asalkiisu iyo wixii ka sarreeya laba iyo saddex iyo afar amaa waaxida wuxuu yidhi dikri ma leh inkastoo aakhirka aayadda laga sheegay oo allah subxaana wa tacaala uu yidhi matnaa wa hulaaثa wa rubaaca fain khiftum anlaa tacdiluu fawaaxidatan laakiin matnaa wa hulaaثa wa rubaaca waxaa la socda qaydadaa la socda fain khiftum anlaa tacdiluu fawaaxida ayaa gadaal ka raacsan aayaddan raggu inta badan qaybta hore uga dhagaan dumarkuna qaybta dambey uga dhagaan oo waxay yidhahdaan dumarku inta badan markaad qaybta hore akrinaysid aayadda dhammaystir macnaha waxay ka wadaa cadaalad lagaama hayo ile mar hadday dagaalanto ama cadaalad hala sameeyo ama yaan la samayn iyadoo u cadaalad daro haddii maseer galo marka waxay le aayad hala dhammaystiro fain khiftum anlaa tacdiluu fawaaxidat haddii marka qofka min nafsihi uu cadaalad ka og yahay cadaaladu waa waajib cadaaladu waa waajib bayna الnisaa mana bannaana inuu u kala eexdo reerihiisa xagga qismada la dhaqanka reeraha inuu ku simaa ku waajiba wixii markaas uu awoodi karo wuxuu awoodi karo waxaan la awoodi karin way jiraan oo qofka uusan qaybi karin maxabada iyo jacaylka o kale wax la qaybin kara maaha wax qofku uu iska keenayo asiga u iska raadinayana ma aha waa wax ilaahay ku beerayo subxaana wa tacaala laakiin waxaa la rabaa aafaarteeda inaysan noqon inaad mid u janjeersato oo inaad cadaaladda ku dadaasho waa waajib haddii marka qofka cadaaladda uu kuja ku dadaalayo waxaa u bannaan afar inuu jamciyo ayaa u bannaan uuna awoodi karo inuu isku dhaqo reer afartaa reerood walilcabdi addoonkana waxaa u bannaan buu yidhi bayna sanatayni laba laba inuu jamciyo walaa yankixu lxuru ninka xortaa ma guursanayo amatan addoon ma guursanayo ilaa bishardayni ilaa laba shardi inuu ku guursado mooyaane shardiga koowaad waxaa weeye cadamu sadaaqi alxura inuusan jirin meherkii midda xorta ahayd gabadha xortaa meherkeeda inuusan heli karin wa khawfu lcanati iyo fidno inuu iskaga boqo labadaas ayaa loogu ogol yahay ninka xortaa inuu gabar addoona guursado nin xora gabar addoona inuu guursado ma bannaano culimmaduna waxay ku cileeyeen arrinkaasi waxay ta'siir ku yeelanaysaa carruurta oo hadday hooyadu addoon tahay waxay yidhaahdeen ilmuhu addoonnimada nooc ka mid ahaa gaaraysa ilmuhu addoonnimadu hooyadooda waa ku saamoobayaan saameyna ka soo gaaraysa sidaa darteed waxay yidhaahdeen ninka uma bannaana inuu naag addoona guursado ilaa labadaa shardi mooyaane shardiga koowaad waxa waaye inuusan awoodin gabar xora inuu guursado haddii gabar xora uu guursan karo uma bannaana mid addoona inuu guursado shardiga labaad waxa waaye asigoon gabar xora guursan karin inuu naftiisa uga boqo haddana fidno iyo zine inuu ku dhaco haddii marka labadaa shardi u kulmaan xor ma guursan karo zinana waa iskaga baqayaa markaasi waa loo ogol yahay inuu addoon guursado arrinkaasi waxaa u daliila qowlu اllahi caza wajal waman lam yastaطic minkum طawla an yankixa almuxsanaati اlmu'minaat ilaa qowlihi dalika liman khashiya alcanata minkum qofka aanan awoodin waman lam yastaطic minkum qofka idinka idinka mida ee aan awoodin طawlan aلطawl waa alghina haninimo qofkaan awoodin macnaa waa qofkaan waxaysan qofkaanan awood u lahayn oo haninimo aanan awoodin an yankixa inuu guursado almuxsanaati almu'minaat gabdhaha almuxsanaat waa alxaraa'ir waa gabdhaha xorta ah almu'minaata ee mu'minaadka ah qofkaanan awoodin inuu guursado dhaqaale ahaan aan u awoodin ilaa allah subxaana wa tacaala uu yidhi dalika liman khashiya alcanata minkum arrinkaasi wuxuu u sugnaaday arrinka lasoo sheegana waxa waaye famima malakat aymaanukum min fatayaatikum almu'minaat macnaha wuxuu guursanayaa mima malakat aymaanukum kuwii midigyadiinnu ay mulkiyeen oo ka mid a addoommaadkiinna mu'minaadka ah min fatayaatikum almu'minaat kuwaasuu guursanaya alla wuxuu yidhi fii aakhir aaya daalika arrinka arrinka la ishaaraya waxaa waaye in addoommaad la guursado waxay u sugnaatay liman khashiya alcanata qofkii fidno iskaga baqa oo minkum adinka idinka mida alcanat waa alwuquuc fi lfaaxisha in faaxisho lagu dhaco qofkii iskaga baqa oo adinka idinka mid ah ayuu arrinkaa u sugnaaday labada shardi ee mu'alifku sheegay labaduba aayaduu ku jiraa shardiga koowaad aayadda awalkeeduu ku jiraa shardiga labaadna aayadda aakhirkeeduu ku jiraa shardiga koowaad oo ah cadamu sadaaqi alxura waa waman lam yastatic minkum tawlan an yankixa almuxsanaati almu'minaat shardigaas koowaad waa qofka aanan awoodi karin yacni haninimo oo uu ku guursan karo gabdhaha mu'minaadka ah ee xorta ah shardiga waa shardiga koowaad dalika liman khashiya alcanata minkum waa khawfu lcanat labadaas shardi haddii la helo way u bannaan tahay inuu addoon guursado haddii labadaas shardi la waayo ma bannaana inuu addoon guursado cinda jumhuuri اlculamaa xanafiyadaa ku khilaaftay culammada intooda kale xanafiyadu waxay leeyihin mar walba waa jaa-is nikaaxu اlama waxay leeyihiin waa jaa-is lilxur biduuni shardin ayaga wax shardiga ma lahan laakiin qowlkoodu waa marjuux waxaana raajixa qowl jumhuur maxaa yeele aayaddaa u daliila cagsiguna waa la mid oo gabar xora nin addoonah ma guursan karo ibtidaa'an ma guursan karo mana loo ogolo inuu guursado nin addoonah inuu guursado gabar xora ma bannaano waxayna yidhahdeen culimmadu waxaa la waafajinayaa mas'aladaana la ilxaaqinaya midda hadda aan ka hadlayni oo ah nin xore inuusan guursan karin gabar addoona cagsiguna waa sidaas oo kale laakiin laba addoomo hore isku qabay laba addoon oo hore isku qabay hadduu midkood xoroobo ama maalan ninku uu xor no yacni gabadhu ay xor noqoto ninkana addoonnimadii uu ku baaqi yahay ma la sii joogi kartaa way la sii joogi kartaa dawaamku waa la ogol yahay ibtidaagana lama ogola ibtidaaga maxaa laga wadaa ayadoo xora iyo asigoo addoonah ibtidaa'an layskuma guurinaayo laakiin addoonnimo hadday isku guursadeen labadoodoo addooma ah kadib gabadhi ay xor noqotay taasoo kale waxaa la idhahdaa alistidaama waa daa'imidii nikaaxaasi ma la sii wadi karaa inay sii wadaan waa u bannaantaha laakiin gabadhu khiyaaray leedaha marka hadday doontana way la noolaanaysaa hadday doontana waa ka tegaysaa hadday xor noqoto arrintaas waxaa u daliila xadiidkii ibn cabaas radi allahu can qisadii bariira bariira addoonay ahayd nin muqiis la yidhaahdo addoon ahaana qabay bariira radi allahu canha waa la xoreeyey xor bay noqotay muqiisna addoonnimadii uu ku baaqi ahaa markaasi iskaga tagtay asagoo ka daba socda ayaduna ay ka cararayso asiguna uu ka daba ordaayo oo ka daba oynaya ayaa nebiga arkay sala allahu alay slam rasuulka waa la hadlay wuxuu yidhi haddaa u noqo lahayd saasaa fiicnaan lahayd markaasay tidhahda ata'muru am tashfac yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow ma amaraa ma amraysaa mase waa shafeecaysaa macnaa haddaad amarto amarkaaga mar walba waa qaadasho nebiga alay slat slam wuxuu yidhi bal ashfac waa shafeecayaahe amar maahan buu yidhi markaasay tihi laa xaajata lii ilayh wax danoon ka leeyaha lama arka bay tihi haddi arrintu shafaacata ma raba bay tihi ninka addoonkaa kuma qasbin nebigu sala allah alay slam khiyaaray lahayd walidaalika waxaa jirta qaacida culammadu ay yidhaahdaan yajuusu fi listidaama maa laa yajuusu fi libtidaa waxaa bannaan fi listidaama daa'imidda waxaa ku bannaan waxaan bilaabasho ku bannaanayn masaladan oo kalea tusaale u ah waxaa kaloo tusaale u ah qofka muxrimka in diib uu isticmaali karo asagoo muxrima inuu diib isticmaalo ibtidaa'an looma ogolo laakiin qabla alixraam hadduu diib marsado caraftii udgoonkii diibka inuu mustamir iyo daa'ib noqdo waa la ogol yahay waa xadiid caaisha oo nebiga alay slat slam inay diib u marisay intuusan ixraaman kadib markuu ixraamto kadibna diibka sidii uga soo carfaay marka yajuusu fi listidaama maa laa yajuusu fi libtida waa qaacida wanadaru rajuli ila almar'ati calaa sabcati adrubin fiirmada ninka ila almar'ati gabadha xaggeeda uu fiirinayo calaa sabcati adrubin waa toddoba nooc buy mar haddii kitaabu nikaax la galay nikaaxa waxaa ku jira doonis alkhidba ninka inuu doono haddii la doonayana maxaa soo galaya inuu iska fiiriyo halkaanuu marka wuxuu ka galay nadarka iyo axkaamtiisa wuxuu yidhi marka wa nadaru rajuli ninka fiirmadiisa ila almar'ati qof haweenaya uu fiirinayo calaa sabcati adrubin waa toddoba nooc buy axaduhaa midkood toddobada nooc midka ugu horreeya waxaa waaye nadaruhu fiiriddiisa ilaa ajnabiyatin gabar ajnabiyada uu fiirinayo ligayri xaajatin xaaja la'aan uu u fiirinayo wax danoo keenaya iyaduusan jirin ayuu fiirinaya gabarhka ajnabiyada fagayru jaa'isin midkan waa midaan bannaanayn waa xaaraam liqowli اllaahi caza wajal qul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum dalika azkaa lahum yaquduu min absaarihim in aragga lalaaba raba qadu lbasar cama xarama allahu caza wajal waa waajib marka gabar ajnabiyada inuu fiiriyo ayadoon wax xaajaahoo keenaya aysan jirin waa hayru jaa'isin waa midaan bannaanayn wathaani nooca labaad nadaruhu waa fiirmadiisa ilaa zawjatihi xaaskiisa uu fiirinayo ow amatihi ama addoontiisa fayajuusu waxaa bannaan buu yidhi an yandura inuu fiiriyo ilaa maa cada alfarji minhumaa wixii farji ka soo haray inuu fiiriya u bannaan oo minhumaa ay min azawjati waalama xaaska iyo addoonta waxaan farjigooda ahayn inuu fiiriya u bannaan macnaha wuxuu leeyahay farjigu ma bannaano ama waa makruuh masaladan fuqahadu way ka hadlaan diinkuna hadda waa diin shaamila wa qaar waxay yidhahdeen waa xaaraam nadaru rajul ilaa cawrati imra'atihi ama ilaa farji zawjatihi waxay yidhahdeen waa xaaraam fuqahada qaar qolo kale waxay yidhahdeen waa makruuh xaaraan ma aha laakiin waa makruuh waa laga fiican yahay qolana waxay yidhahdeen waa jaa'is biduuni karaaha waa bannaan tahay ayadoon wax karaahaa lahayn qowlka waa xaaraam dhahaya iyo qowlka waa makruuh dhahaya waxaa jira axaadiid ay deliishadaan laakiin aan sugnayn axaadiidtaas waxaa ka mid ah xadiid ibni cabbaas radi allahu canh uu nebigu yidhi salى اllahu alay wasalam idaa jaamaca axadukum zawjatahu ow amatahu فlaa yndur إilى farjiha faإnahu yuuriث الcamى haddii axadkiin uu u galmoonaayo xaaskiisa ama addoontiisa yuusan fiirin buu yidhi farjigeeda maxaa yeele arrinkaasi wuxuu dhexalsiiyaa indhala'aan indhala'aana laga dhaxlaa xaqiiqa xadiid mawduuca wa xaqiiqa xadiid mawduuca waxaa kaloo jira xadiid aan ku soo marnay fi shamaa'il xadiid caaisha radi allahu canha maa ra'aytu cawrata الnabiy salى اllahu alayh wasalama qad weligey ma arag bay tihi cawradii nebiga alayh isalaatu wasalaam xadiidkaasina ma sugna fii bacdi duruqihi waxaa ku jira nin la yidhahdo baraka ibnu muxamed sheikhu اlalbani wuxuu yidhahda laa barakata fiih wax barakaa male buu yihi ninkan baraka ibnu muxamed laa barakata fiih maxaa yeele wuxuu yihi waa wadaac waa kadaab wadaaca waa nin beenaalo ah oo axaadiidta dejiya xadiidkaasina ma sugna waxay yidhahdeen marka culammadu axaadiidta saxiixada waxay tusinayaan aljawaas inay bannaan tahay sida xadiid caaisha radia allahu canha kuntu akhtasilu ana warasuulu llahi sal ly slam min inaa'in waaxid aniga iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay tidhi hal weela ayaan ku qubaysa ayaan ka qubaysan jirnay xaggii oo biyaha aan ka wada darsanayn markii la qubaysanaayo dadku ma dharay wataan dhar laguma qubaysto caaisha radi allahu canha marka waxay tihi aniga rasuulka waa isla qubaysan jirnay hal weelaan biyaha ka wada darsan jirnay fii bacdi riwaayad waxaa ku soo aroortay inay mararka qaar la qabsan jirtay garaafaha ama biyaha weelka la darsanayo ayagoo markaa wada kaftamaya inay la anaa kaaga horreeya isii ay nebigu kula dhegi jirtay calayhi salaatu wasalaam labadoodan waxaan ka qubaysan ka qubaysanayna bay tihi janaaba xaafid ibn xajar raximah ullah wuxuu yidhahda fii hada alxadiidi nasun fii jawaazi nadari الrajuli ilaa farji imra'atihi xadiidkan waxaa ku sugan buu yidhi nas iyo daliil caddaynaya fii jawaazi nadari الrajuli ilaa cawrati imra'atihi wa cagsihi cagsiguna sidaas oo kaleba inuu ninka fiirin karo xaaskiisa cawradeeda cagsiguna inuu bannaan yahay xadiidkaa laga qaadanayaa buu yidhi laga fahmaya marka qowlkaasaana ugu saxiixsan amaa qowlka dhahaya indhala-aana laga qaadayaa xadiidka daciifka ayuu ku tacalluqaa fuqahada qaarna tacliilkaas ay sheegayaan wuxuu salka ku hayaa axaadiistaas aan sugnayn can الnabiy salى اllahu عalيه wasalam walidaalika shuraaxu matni abi shujaac qaar ka mid ah waxay yidhaahdeen qowlkan uu mualifku sheegay oo ah in karaaha ka muuqato wuxuu qabaa inuu makruuh yahay waana madhabu shaafici raxmat ullahi caleyh inuu makruuh yahay yani waa qowl shaafici loo nisbeeyo wuxuu yidhahda sida saxiixa ah waxa waaye buu yidhi aljawaaz oo asxaabta shaaficiyada qaybo badan oo ka mida ay qabaan waa inay jaa'is tahay sida mualifku sheegaya waa marjuux ilan waa soo reebay asiga wuxuu yidhahday fayajuuzu an yandura ilaa maa cadaa waa ka soo reebay soo reebiddaas sawaab ma ah wahaaliu nadarka saddexaad waxa waaye nadaruhu fiirmadiisa uu fiirinayo ilaa dawaati maxaarimihi kuwa maxaarimta u saaxiibka ah ow amatihi lmusawaja ama addoontiisa la qabo addoontiisa uu yacni la qabo dumarka maxaarimtiisa ah ama addoontiisa la qabo fiirmada uu fiirinayo fayajuusu way bannaan taha buu yidhi fii maa cadaa wixii ka soo hara maa bayna asurati warukba inta u dhaxaysa asura warukba yacni jilbaha ilaa xundhurta wixii ka sarreeya iyo wixii jilbaha ka hooseeya wixii labadaa ka soo hara macnaa wixii intaa ka soo hara waa u bannaantaha inuu ka fiiriyo waa dumarka maxaarimtiisa ah waraabicu midda afaraadna waa annadaru fiirmada liajli nikaax nikaax dartii uu fiirinayo waana midda sababteed hadda uu keenay qaybaha inuu fiiriyo liajli nikaaxna oo u fiiriyo waa gabar ka ajnabiyada markaa laakiin liajli nikaax oo u fiirinaya fayajuusu waaa ba fayajuusu waxaa bannaan buu yidhi ila alwajhi waalkafayni wejiga iyo labada calaacal inuu ka fiiriyaa bannaan qowlkaasi waa qowlka ugu dhow wejiga iyo calaacalaha in laga fiirinaya maxaa yeelay wejigu waa cinwaanu اljasad jirka cinwaankiisu waa wejiga bimacnaa haddii wejigeedu qurxoon yahay inta kalena sida qaalibka waa in quruxdu ay jirto hadduu qofka wejiga ku qancana qaaliban inta kalena waa ku qancaya shardi maaha marka intaa wax dhaafsiisan inuu sii raadiyo amaa qaamada qofka iyo jooggeeda iyo waxyaabahaasi ayadu waa ma ahan ayadoo xijaaban ayadoo qofkii dharkeeda wadata qofka arki karaa laakiin waxa la fiirinaayo uu fiirinayo waa wejiga iyo calaacalaha fuqahada qaaraa timaha ku dara qaaraa qoorta ku dara qaar waxaa jira qowl hariiba leh oo waxay leeyiin dhammaanba jirhkeeda dhan uu arki karaa laakiin qowlkaasi waa qowl waa qowl hariiba waay waa la qowl daahiriya madhab daahiriya waa hadda ka horan nin maraykanka ka yimid intaan yeman joogo soomaali ma ah nin meeshaa u dhashow ahaa ayaa habeen annagoo isku garab tukanayna mas'aladan la soo qaaday markaasuu wuxuu yidhi meelo ka mid a maraykanka dadka joogaa ku dhaqma buu yidhi waxay ku dhaqmaan buu yidhi macnaha markuu gabar doonaayo wuxuu yidhahdaa jirkaago dhan waa inaa arko laakiin arrintaasi waa arrin hariiba say ayaduna u ogolaanaysa asna ugu dhiiranayo wax hariiba waay waalkhaamisu annadaru lilmudaawaa midda shanaad waa inuu fiiriyo lilmudaawaati uu fiiriyo mudaawaad macnaha waa daawad daaweyn darteed waa lilcilaaj matalan takhtaray u tagtay cilaaj iyo daaweyn darteed inuu u fiiriyo waa fayajuusu way bannaan tahay waxaa bannaan inuu fiiriyo ila almawaadici meelaha allatii taasoo yaxtaaju ilayha uu u baahan yahay macnaa meesha marka uu ka daaweynayo ama laga haayo inuu ka fiiriyayo waa u bannaan tahay wasaadisu midda lixaad annadaru lishahaadati aw lilmucaamala waa inuu fiiriyo ama yani waa fiirmada ku saabsan lishahaadati markhaati dartii aw lilmucaamalati ama mucaamalo kala dhexaysa darteed inuu gartuu rabaa maalan uu dadka ka aqoodo fayajuusu waxaa bannaan annadaru ila alwajhi inuu wejiga ka fiiriyo khaasatan meel kale hadda loogama baahna aqoonta haddii markhaati ay tahay wuxuu ka garan karaa wejigeeda haddii ay mucaamalo kala dhexayso sidaasoo kale waxaa u bannaan ila alwajhi khaasa wasaabicu midda toddobaad waxa waye annadaru ila alamati addoonta inuu fiiriyo cinda ibtiyaacihaa markuu soo iibsanayo suuquu tegay addoonuu rabaa inuu soo gato waa inuu iska fiiriyo fayajuusu waxaa u bannaan ila almawaadici meelaha allatii taasoo yaxtaaju uu u baahan yahay ilaa taqliibihaa rogrogiddeeda yacni meelaha inuu ka arko uu rabo ilan badeeco la iibsanaayo waayo qofku markuu wax iibsanaayo shay waa iska fiiriyaa soo maha waxaa jiri kara meelo ceebo ay ka leeyihiin addoommada uu rabo maalan inuu iska fiiriyo ama uu ka arko way bannaan tahay buu yidhaha meelaha uu markaa u baahan yahay ilaa taqliibihaa wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin